الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحسوق أن هلك مؤلف في باب الحيض إمكانه من بعد تسع والأقل يوم وليلة وأكثر الأجل خمس إلى عشرة والغالب ست وإلا سبعة تقارب أدنى النفاس لحظة ستون أقصاه والغالب أربعون إن عبر الأكثر واستدام فمستحاضة حوت أقساما أما حوت أحكاما لم ينحصر أكثر وقت الطهر أما أقله فنصف شهر ثم أقل الحمل ست أشهر وأربع الأعوام أقصى الأكثر وثلث عام غاية التصور وغالب الكامل تسع أشهر في الحدث الصلاة مع تطوف حرم وللبالغ حمل المصحف ومسه ومع ذي الأربعة للجنب اقتراء بعض آيات قصدا ولبس مسجد للمسلم وبالمحيض والنفاس حرم الست مع تمتع برؤيتي واللمس بين سرة وركبتي إلى اغتسال أو بديل يمتنع الصوم والطلاق حتى ينقطع cashirka nacaa wuxuu ku saabsanaan doonaa baabulxayd oo ilaa dhowr iyo toban beyta oo inta mujmal kooban oo masaa'ilulxayd uu kaga hadlay sidii caadada mukhtasaraadka koobkooban ahaa baabkani marka laga hadlayo inta badan oo masaa'ilka qofka la nooli uu uga xog ogaal badan yahay ama ka fahmi og yahay qofka aan la noolayn isagu laakiin inta uu ka sheegay waa iska masaa'ilkii caamka ahaa ee dadku dhammaan ay wada fahmi karayeen masalada koowaad wuxuu kaga hadlay sinulxaydi gabadha da-da ugu da-deebu ugu yaraan xaydka ama caadadu ay ku dhici kartaa imkaanuhu imkaanulxaydi xaydka suuragalnimadiisu min bacdi tiscin sagaal sano dhammaadkeed buu ka bilowdaa wixii ka dambeeya wey masalada koowaad marka wuxuu leeyahay gabadhu aqali aqalu sinin taxiidu fiihi waxaa weeye sagaal sano arrintaasi aayadna ma sheegin xadiidna ma sheegin laba arrimoodna waa laba arrimood oo dabiicadii iyo tajribadu dadka nolosha ay bareen wey arrinta koobaadi waxaa saameyn ku yeelata qofka qaabka koritaankiisa iyo duruufta uu ku soo koro mar kastoo tanacumka iyo raaxaysiga iyo cunnada iyo cabitaanka iyo uu qofku badsado uu ka hor baaluqi ogyaho xaylka waa kaga dhici ogyahay sida buluuqi ixtiraamka iyo shahwada oo kaleba marka uu duruuf adag iyo nolol adag koritaankiisu uu yahay ominunaba wax marar badan waxaa la tajribayoo la dareemayaa gabdhaha magaalada ku koraay inuu ka degdeg badan yahay xaydkoodu gabdhaha xoola raac iyo baadiyaha iyo duurka iyo rafaadka iyo noloshaada ku kora waxaa labaadoo iyadana saameyn leh siday tajribada ay tibo badan qaridayaan jawiga qofku uu ku nool yahay kulayl iyo qabow hawada iyo cimiladu iyaduna saameyn bay ku yeelataa soo dadankiisa iyo daahitaankiisa intaas waxaa dheer bay yidhaahdaan oy qaarkood culimmadu ku daraan waxaa saameyn soo deg deg iyo ku yeesha daahitaan waxa isir raaca la yidhahdaa ama isirka qowmiyaadku isku mar mahana qaadaan dadkoodu qaab qaabna mujtamaca bashariga iyo bulshooyinku koritaankooda horaa yardaaha qaarna koritaankoodu waayo degdegaa oo haddii aada qowmiyaadka muslimiinta aan la noolaanay qaybo kamida aada eegto qoladan gabadhooda toban jirka iyo kuwan shan iyo toban jirkood aada moodaa inay isleegyihiin qaabka diyaargarowga haweennimo ah marka waxay yidhahdaan jinsiyaadku way kala hor baaluqaan wayna kala hor barbaaraan oo hor kala hor koraan saddexda arrimoodii waxyaaba lamida marka la ysku celceliyey oo waxay culimmadu raadiyeen da-da ugu yareen la helay tajribada iyo xayaatada ee uu gabadhi ay caado ku dhacday laba arrimood bay haddaba sagaalka sana u yidhaahdeen marka koowaad xadiid bay waxoogay weheshadeen in nabigu calayhi salaatu wasalaam caaisho mehersaday iyadoo lix jirta wa banaa bihaa wahiya wahiya bintu tiscin sagaal sanay jirtay markii la guri geeyey saddexda baa afar caaisho laga wariyaa ay leedahay gabadhu hadday sagaal gaarto fahiya imra'atun naag reer noqon karta wey halkaa waa dugsadeenoo waxoogay waa la yar weheshaday mid labaadna imaamu shaafici baa laga soo guuriyaa sida maawardi iyo kitaabkiisa alxaawi lkabiir uu ku soo guurinaya oo wuxuu leeyahay shaafici baa wuxuu yidhi haweenka reer tihaama sagaal jirka markay gaaraan caadaa gabdhahooda ku dhacda reer tihaamana waa qayb hadda mantiqiya manaatiq ka mid ah sacuudiga ka mid a ku taalla wey ilaa qaarkood markay tawsiiciyaan ay xataa maki iyo soo geliyaan tihaamay ka mid tahay yidhaahdaan walidaaliku nabiga marka qaarkood ay ku sifeeyaan yidha atihaami gobolka tihaamu ka yimid waa tawsiicada markaa loo waasiciya makiya lagu dara wey marka waxyaabahaasay isu geegeeyeen markaase waxay yidhaahdeen tajribada intaan aragnay waxaa ugu yar min bacdi tiscin hadalkaa min bacdi macna uu xambaarsan yahay waxaa weeye bacda tamaami tisci siniina wey sagaal sano markay dhammaato bay ku dhici kartaa waxay fuqahadeennu badanka shaaficiyadu ka soo reebeen haddii ay sagaalkii sana wax ka dhiman tahay xaataa laakiin zaman xayd iyo tuhri ay wadageli karaan uusan ahayn dhib ma laho ka tamaami bay la mid tahay taasi waa masalada koobaad masalada labaadi wاlaqalu yowm walaylatun wاlaqalu xaydka muddada ugu yar ee gabadha dhiigga caadada ay yeelan kartay hayn karaay yowm walaylatun habeen iyo maalin weeye afar iyo labaatan saacadood ama shan salaadood waktigood baa ugu yar xilliga xayd iyo caado uu hayo iyagana shaaficiyadu waxay leeyiin waa inta ugu yaree la arkay ama xaydkii haddii dhiiggii la arko lagu hubsan kara inuu waktigii socday iyo inaanu soconin habeen iyo maalin kama yara yihaahdeen wabittaali hadday gabadhu caado isku aragto afar iyo labaatanka saacee hore xilligaa ay isku aragtay inay xaa-ido tahay isweydiin ma leh bay yidhahdeen ama dhiig ha socdo ha la arka ama yaan la arki wixii ka dambeeyaa dhiig ma socdaa mise ma socda la isweydiin iyadana waa masalo iska tajaaribta iyo wixii la arkay ku xirane masalo aayad iyo xadiid iyo daliil khaas ale ma aha culimmaduna iskuma waafaqsana laakiin shaaficiyadu madhabku sidan weeye masalada saddexaad ee ku hadlay waxaa weeye wa akharu lajali muddada ugu badan ee xayd gabadha hayn kara isku xiriirihi khamsun toshan ilaa casharatin maca casharatin toban lagu daray wey shan toban lagu daray wey waa shan iyo toban ilaadan bimacnaa maco wey ee maaha aayadii shan ilaa toban buu hayn karaa maahane wuxuu u jeedaa khamsata cashara yowman walaylatan shan iyo toban maalmood buu hayn karaa waxay yidhaahdeen xaylka muddada ugu badan iyo muddada ugu yar waxa lagu taqdiiriyey tajribo maaha waxa ugu weynay cuskadeen waxaa weeye xaylka iyo biluhu way isu dhigmaan xaylka iyo biluhu tacaadul baa ka dhaxeeya walidaalika waxay yidhahdeen gabadha caadada qabtana salaatata quruu'in saddex caadaa la yidhi gabadhaan caado helinna salaatatu ashhurin baa la yidhi saddex bilood ciddadoodii halkaa waxaa laga gartay bay yidhaahdeen inay ciddadu haddii bilo lagu tirsado iyo haddii xayd iyo caado lagu tiriyaay wax taqriibi oo isu dhodhow ay yihiin mar hadday sidaas tahay bishii waxaa ka suuragal ah hal xayd iyo hal tuhri baa suuragal ah gabadhu hal mar bay caado ku dhici kartaa duhrigeeduna dhammaan karaa ha bishii walidaalika waxay yidhaahdeen bishii haddii ay saa mubham u noqoto laba labadaba shaaficiye ahaan waa inooga soo baxday marka koobaadi qaacidadii qismada qaacidada qaybinta mubhamaadka wixii xaq mushtaraga si loo kala leeyahayna aan la garanaynin qaacidatu tanaasuf baa lagu xukumaa nus iyo nus baa loo qaybiyaa bishan waxaa wadaagay bay yidhaahdeen xayo iyo tuhri baa wadaagi kara say u kala badsanayaanay xaq ugu kala leeyihiinna ma cadda maxaa xala marka nis iyo nus xaydku waxaa ugu badanoo uu jiri karaa shan iyo toban beri duhriga si ay shan iyo toban oo muddadiisa ugu yar ugu soo harto marka waxaa ka soo baxay marka duhrigana shan iyo toban baa ugu yar xaydkana shan iyo toban baa ugu badnaan karta halkaa munaasafadii bay halkaa waxoogay ka daydayeeno waxbaa laga raaraadiye calaa kuli xaal wa aktaru ajali laakiin daliil khaasa ma laha intaan ogahay ajasha ugu badani khamsun shan ilaa casharatin maca casharatin toban lagu daray weeye toban shan lagu daray shan iyo toban baa xaydka muddadiisa ugu badan masalada afraadi waxaa weeye waalgaalibu xaydka inta ugu badani haalibkaa gabdhaha ku dhacay sittun lix wailaa sabcatun ama toddoba oo tuqaaribu u dhoweeye masaladan lix ama toddoba haalibulxayd inuu yahay waa xadiidkii xamnata binti jaxshin imaamu axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi wariyeen ee saxiixa ahaa annagu alay slam intay uga soo dacwooday istixaadada iyo dhiig furan intay uga dacwootay uu markii calaamadihii kaleoo dhan iyadii anfici waayeen uu ku yidhi fataxayadii fii cilmi illaahi sittata ayaamin aw sabcata ayaamin cilmiga ilaahay baa ogey waxaad xayd isku xukuntaa adugu dhiiguba ma kala gooba sanadka dhan iyo bisha dhan dhiig baa socda lix beri ama toddoba beri xaaido inaad tahay isku xukun uma اqtasilii wasalli kadib qabayso oo tuko arbaca wa cishriina aw alaaan wa cishriina afar iyo labaatan waa hadday lix ahayd ama saddex iyo labaatanoo hadday toddoba ahayda haalibulxayd marka haweenku ma dhaafo haaliban lix toddoba maalmood sida haalibkaa ma dhaafo haalibkan haddaba sita iyo sabca see loo kala dooranayaa waxaaba kay rabtay dooran waxay u badan yihiin oo uga dhow sawaabka akharu nisaa'ihaa qoyskeeda hooyadeeda iyo habaryaraheed iyo walaalaheed lix iyo toddoba ugu badnaankay u badan yihiin bay raaci iyadu keligeed ka shaadoobi mayso shabaha unbaa ugu dhow inay la abiica noqoto xadiidkaasaa isagana loo cuskaday inaad daahir noqotee markaad aragta wastanqayti fakhtasilii wasalli qabayskaa iyo waxay imanaysaa lix beri ama toddoba beri kadiboo akharu alxaydi ah xaalaadka mustaxaadada ee abyaadda soo socota ku ishaari doonana way kusoo noqon doontaa masaladaas adna nifaasi intaa waa xaydkii muddadiisii imisaa ugu yar imisaa ugu badan imisaa haaliba da-deebaa ugu yaroo xaydku gabadha ku dhici karaa afartaa mas'alo wey xaydka waxaa la axkaama culimmada qaarkood sida showkaan iyo keyrkiina ijmaacay soo guuriyeen inay isku axkaam yihiin dhiigga nifaaska ee umusha oo yidhaahdeen waxaa la yidhaahdaa waa waa xaydun mutajamicun waa xaydkii oo ururay bay yidhaahdeen maadaama asaxul aqwaali ay tahay uurka gaar ahaan markuu weynaado inaynan xaydaynin gabadhu oo istibraau raxim uu ku tusi lahaa haddana xaydkiibaa ururay bay yidhaahdeen hal mar buu isagoo fara badan markay yimaadaa markay gabadhii umusho adna nifaasi nifaaska kan ugu yari laxdatun ilbiriqsi weeye hal mar ilbiriqsi oo dhiig la arkay weeye waxaan ugu yar marka xukmu nifaas markay gelaysa weeye way dhici kartaa inay dhasho wax dhiigana aanu imaninba oo waxaan soo marnay walwilaadatu iyo axaydu iyo annifaasu oo loo kala qaaday waxyaabaha qabayska waajibiya weysada jebiya waxaanan ka soo hadalnay in dhalma aan dhiig la soconin alwilaada aljaafa qalalan laga hadlayo taa haddii ay dhici karta dhiiggu nifaaska axkaamtiisu waxay ku bilaabataa ilbiriqsi hal mar waa la arki karaa oo laa xadda liaqalihi buu rabaa inuu ku yidhaahdo inta ugu yari xad loo goyn maayo dhiigga umusha qowlkana waa qowlka muctamadka aimatu ahlilcilmi muxaqiqiintoodu ay qabaan dawaahirta aaahaar lasoo guuriyo marka la isu geegeeyo in waxaanay asal leeyahay tilmaamaysana laga fahmi karo aqsaahu tan ugu fog ugu badanna sittuuna waa lixdan inta gabadha uu hayn karay umul ahaan karto dhiiggaasina jiri karee axkaamu nifaasi ay ku dabaqmaysaay waxaa ugu badan lixdan bacd alaahaar oo taabiciiniya laga wariyey bay soo guuriyaan culimmada qaar baa yidhi sabcuuna weye qaarna khamsuuna wayay yidhaahdeen walgaalibu sida badanna arbacuuna afartan weeye inta ugu badan ee haalibkaa afartan weeye afartankaa haalibka uu ku tilmaamay markii naqliga iyo naska loo noqdo afartan baa ugu badan walidaalika umu salama waxay warinaysaa radia allahu canha wa ardaaha waxay leedahy kaanat innufasaau calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam haweenka umushii xilligii nabiga yejlisna arbaciina yowman afartan maalmood bay fadhiisan jireen oy sugi jireen afartankaa maalmood riwaayaad majmuucooda marka la isu geeyo inay masaladu asal leedahay tilmaamayaa waxay ku dareen ilaa an tara tuhura inay aragta inay daahir noqoto is aragta maahane oo dhiiggiiba uu ka go-o maahane ilaa dhiiggii inta uu socda afartan bay sugi jireen arrintaasuun imaamu tirmidi fii sunanihi ijmaacu asaxaabati wataabiciina uu soo guuriyey ou leeyahy waajmaca ahlulcilmi min asaxaabati wataabiciina waman bacdahum intaba waxay ku ijmaaceen buu imaamu tirmidi leeyahay haweenka umushihii inay fadhiisanayaan ay sugayaan arbaciina yowman ilaa in tara tuhra inay tuhur aragta maahane haddii ay intaa kadib arki weydana khilaafkuu soo guurinayaa kadib oo ma loo sii dheerayn mise loo dheerayn maayo calaa kulli xaal daahirka nasku waxaa weeye afartan baa ugu badan sitiinka labaatanka dheeraadkiihi daliil muctabar oo qiimo lahoo la cuskado ma lahan in cabara alakara wastadaama famustaxaadatun xawat aqsaama ama xawat axkaama se nuska qaarkood ay tilmaamayaan ma axkaamaba mise waa aqsaama waa laba nusqoo kala duwan halkan wuxuu leey in cabara haddii uu gudbo xaybkii alakara ajalka ugu badan xaybkiibaa gudbay shan iyo toban maalmood ama nifaaskiibaa filmadhabi gudbay sitiina yowman buu gudbay wastadaama uuna joogta noqdo gudbitaanka uu gudbay wax maalin iyo saacadiiyo wax saasa ma ahane waaba joogto waa sii socdaayoo kala go ma leh fa mustaxaadatun gabadhu mustaxaado dhiig furan weeye ma aha xayd iyo nifaas ma aha taasoo xawad koobtay aqsaaman qaybo kala duwan noqota ama xawad koobtay axkaaman axkaam kala duwan ay yeelanayaan gabdhahaasi halkan wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo baabulistixaada baab la yidhaahdaa jira istixaadadu waa dhiiggii oo xaddiisii ka batay waktigiisiina dhaafay kalena joogsan waayey nabigana calayhi salaatu wasalaam xilligiisii way jireen gabdho gaar ahaan banaatu jaxshin gabdho gabdhoodoo ilmo jaxshihayo walaalo ahaa waxaa lagu imtixaanay xanuunkan istixaadada nabigu dhowr ereyba waa yidhiyo innamaa daalika cirqun xidid baa fakadaye walaysa bilxaydati maaha uu yidhi markana mar kalena wuxuu yidhi innamaa hiya rakdatun min rakadaati shayaan shaydaan haraatidii weeyo shaydaan baa waxaan sabab u oo qofka waxoogay juqajuqeeyey buu yidhi oo waxaan u geystay labadaba wuxuu ku tilmaamay nabigu axkaam ka duwan buu siiyey istixaadadii axkaamulistixaadati waxay ku iman xawad aqsaaman baa lagu ishaaraye qeybta hore mataa goorma istixaado lagu xukumayaa gabadhii waa in xad loo sameeya lagu kala gartoo kala saarta xaybkii iyo nifaaskii oo dhinaca iyo istixaadadii dhiig furankii oo dhinaca xadda faasilka ee kala saarta maxay tahay cinda fuqahaai shaaficiyati waa muddada dhiigga midabkiisana ma aha xooggiisii iyo dacfigiisii iyo xoogbadnidiisi iyo tabardaridiisi iyo yaraan iyo badnaanna ma aha waxa kala saaraaye waa mudda xaydkiiyo nifaasku muddo ugu badan bay leeyihiin wixii dhaafene dee gelin iyo saacada ahayne wax joogto u socdayhi axkaamulistixaada ay qaadan bay yidhaahdeen oo markii xilligaa la gaaro way qabaysan oo way tukan oo way soomi saasaa axkaamtaa lagula dhaqmi salaad kastana way u weysaysan fuqahada qaarkoodna waxay yidhahdeen daahirka axaadiidtu waa in haddii la kala garanayaba midabka lagu kala saaro waayo nabiga xadiid ku yihi damu lxaydi damun aswadu yucrafu waa dhiig madow oo la garanayo dhiigga kale aan u ekayn taana waxay fuqahada shaaficiyadu ku doodeen laba labadaba arrintaa way ka iman kartaa mushkilada mushkilada koobaadi haddii qofkii dhiiggiiba kala garan weydo waana dhici kartaayo fuqahada mutaxayira mid wareertay mid la yihahdaa jirta ama la yihahdaa muxayira alatii xayarat اfaqiiha wاfuqahaa way jaha wareerisay almuxayira haddii la yihahdana fuqahadii bay wareerisay abcan wareerisayo waxaa kamida fuqahada ku wareeray wareerisay muxaqiqu madhabi wa khaatimatu xufaadihi muxyidiin الnawowi raximah اllahu tacaala walidaalika kutubtiisa kala duwan iaraba qowluhu masalada mutaxayirada hadalkiisu waa kala duwan yahay kutubtiisa kala duwan oo ku yiri walidaalika almuxayira marka la yidhaahdo waxaa la yidhaha xayarat اfuqahaa dhibbadnideediiyo soo noqnoqodkeeda badanna imaamu siyuuti wuxuu ku daray kitaabkiisa ashbaah wanadaa'ir qaybsman la yidhaahdo axkaamun yaksuru dowruhaa axkaam soo noqnoqod badan wayaqbaxu bilfaqiihi jahluhaa ninka faqiihana ay foolxumo tahay uusan garanaynin alqowlu fi axkaami mutaxayirati mustaxaabada inteeda kalama soo qaadin laakiin mutaxayiradu si gaara uga hadlay marka mutaxayira wuxuu leeya hadii la yidhahdana iyadaa wareersan wey muxayira haddii la yidhahdana fuqahaday wareerisayo madaxoodiibay rogtay wey marka axkaamu mutaxayira markaan nimaadno waxayna maxalushaahidka fuqahada shaaficiyadu dhiiggiibay kala garan weyday midab haddii la kala garan waayo haddaad tihaahdeen midab baan ku kala saaraynaa de qoftii goormaa mustaxaado laga dhigay noo sheega idinku hagee ka bilaaban mustaxaadada waxaa kaloo yidhaahdeen dhiiggu hadduu weligiiba iska socdo madowgiina laga waayo oo guduud iska ahaada maxaa la samayn xadiidku wuxuu yihi damulxaydi damun aswadu yucrafu waa intay suuragal tahay laakiin hadduu guduudba iska wada noqdo oo gabadhii midabkii way garanaysaa laakiin madow iyo guduud maba kala lehba see la yeeli gabadhu hadduu dhiig midda daxad waxay dhaha ishkaala hadduu weligiiba dhiig madow socdo weligeed ma xaaidday ahaani cimrigaa habku furta miyaa xaaidda dhiig madowna hadduu noqdo intaa waxay u leeyihiin daabit wax kala saaro oo faasil a ma noqon karo lownu demi oo xaalad saa darteed faasil rasmiga waxaa noqon karaa cadadka masaladaana masale tan khaas ku ah ma aha waa masale fuqahada shaaficiyadu mawaadic kala duwan iyagu ay qabaan awsaaf iyo sifaat inay ka kala saari og yihiin acdaadda iyo tirada walidaalika musaafir maxaa la yidhaahdaa rukhasu safar masaafay ku xidheen waxay yidhahdeen haddii wasfu safar lagu xidho mundabit ma noqon karo daabit ma laha sababtoo haddaad tidhaahdaan ninkii safar u isticdaadeen niyooda waxay noqoni laba nin baa saaka israacay isku meel baynan aadeen midna waa isku meelna waa ka soo noqonayaan isku waktina waa imanayaan midna musaafir inuu noqdo oo salaada gaabiye midna muqiimaan gaabin karin inuu noqdaa dhalan bay yihahdeen haddaad tidhahdaa kayfa say ku dhalan kartaa saaka halka marka la joogo macalimiinta brofesorada qaar baa halkan ka duuloo kambala cashir ka soo bixiya diyaaradoo soo noqda oo gurigiisa barya waxa uu safar u qaadanayaay waa intii jaamacadda nairobi u qaadan jiray markuu aadayo intii leg buu qaadan buuggiisi iyo laabtoobkiisi iyo boorsada yar buu qaadan diyaarad buu raaci dhowr saacadood buu soo dhigi maqribkiina wuu soo noqon ama mambaasuu diyaarad u raaci wuxuu sii socon afartan iyo shan daqiiqo cashiruu soo bixin afartan iyo shan daqiiqo uu soo socon gurigiisa gaari buu kaga baxay xilliguu jaamacadda gaari lahaa mombaaso waa joogaan ninkan musaafir ma aha la yihi maba diyaargaroobin istaan safar ma gelin haddaad dhahdaan wasfigii taasay keeni ninka isaga raacay ee maanta un dan ka yeeshay diyaaradda saaka raacay ee waxoogay maanta iska soo joogay caawa soo noqday maxaad tiraahdaa midha waa nin safar kusoo talagalaye salaadda uu gaabin karaa marka maxaa kala faslin kara masaladii safarka iyo xukmu safarna masalatu gabadhii maxram ma u baahan tahay baa dhinaca ka haysata oo musaafirba maaha haddii la yihaahdo hal taxtaaji limaxramin waa masalo daba socota yihahda marka masaa'ilkan fuqaha shaaficdu marar badan waxay yidhahdaan cadad mucayana oo ama masaafo ku xiran ama ayaam iyo layaali ku xiran baa wax kala saari kara saas darteed saan laysugu waqasmin muddadaa xadidan baa room bay iyagu leeyihin calaa kulli xaal madhabku waxaa weeye hadduu shan iyo toban maalmood caadadu dhaafto ama nifaaskii uu af lixdan maalmood dhaafaayey xukmulmustaxaaday qaadan acdaad iyo faasil daabi oo aan si cad loo raaco oo nas cadle anugu garan maayo mustaxaadadii haddaba xawad waxay koontay aqsaaman bay koobtay aqsaamteedu ma sida fuqahadeennu ay yidhaahdeen haddii ilaahayna gaarsiiyo kitaabu tahaara fasalka ugu dambeeya minhaajka ee faslu ra'ad la yidhaahdo baynu ku arki doonaa camaliya xisaabiya oo dadkii ay garan waayeen idin nin baadiye iska joogo minhaaj akhrisanaya oon weligii ku dhufiyo ku dariyo ka goo xisaabba dhiganin baa loo keenay faslu ra'adoo xisaab mararka qaarkood qaab jajab u eg ah baa loo keenay markaasaa waxaa la yidhi fahm markaas waxay dhahan laba wadaad markay fahmi waayeen waraadhe adi xaad miyu kugu dhici maya ari miyugu dhici maya baalkii xabag intaad mariso horta labada warqadood bay isku dhajiga yihaahdeen ina dhaafi oo wax camaliyad xisaabo bisha kowdeedu ku dhacay ama toddobadeedu ku dhacay shan iyo tobankeedu ku dhacay dhowr iyo labaatankeedu ku dhacay bishii dambe imisaa geli tii kale imisaa noqon maalmaha maalmaha u goowey maalmaha laisu googooye xisaab laisku ceeey marka la yihahdo ina weligii xisaab akhrisanayso ku wareera gartii maaha saa faslu ra-ad minhaajka markii la bilaabo waxa u horeeya farta wadnaha lagu hayo dhibka badan ee soo socda kow waa faslu ra-ad kadibna waa fasalka labaad ee camaliya xisaabiya isagana ah oo matruuka la yidhaahdo hadduu laba sujuudood saddex afar sujuudoodoo ragcado kala duwana ka tago taa taa u tuurtaa taa u gootaa taa u bir marka la yidhaahdo iyadana xisaab bay geli fasalka laa saddexaadee ugu dhib badane laga baqaayo waa fasal injineerin iyo handasaa wey oo baabu salaati ljamaaca ka sixnin wa sufatin ninkani waa soomaali geed hoostii iyo aqal baadiye iyo xoola raaco qoriga burka togaa garabka la saartu yaqiinay guryo magaalaha laga hadlayaayo qolalku si isweydaar u dhisan yihiin qolalkan isweydaarka u dhisan fadhiga iyo jiifka ama barsada iyo fadhiga ama qadada iyo fadhiga kala go-ana isweydaarka udhisan ma iskaga xihan karaa salaad bay fuqahadii reer magaalkaa ka hadlayaan markaas wuxuu garan waayaa waxaan la sheegaya qolalkan qaabkay u yaalaan iyo sida laysaga xiranayo iyo siday isugu furan yihiin isaga aqa sawirka u yaalaayey ama waa darso weyn oo dhisan iyo dargad weyn oo dhisan oo isu wada furan markaasaa ka sixnin wasufatin baa la yihahdaa masalada afraad oo masale xisaaba oo kitaabu lbuyuuca baabu lqiraada ama mudaarabada walow wabaaqiihi damiir la yihahdo nin baa xoolo ku dhib oo ku sheeqay ku yihi xoolihii qayb bay faa'iideen qayb buu kaala noqday haddana qayb bay faa'iideen wax kalou la noqday ribixii iyo asalkii see laysugu googoyni camaliyad xisaabeed bay noqotayo iyadana dhib badan saa darteed fuqahadeenni intooda badani baabulfaraa'idka mana akhrisan jirin mana yaqaanaan minhaajka tawaabic dhexda ku jirtoo faraa'id ku jiro iyo waqaf oo xisaabaad leh waa laga boodi jiray tawaabic baa la dhihi jiray waa laga carari jiray midnin baa faraa'idka yaqiin waxoogay xisaabi u baxsan tahay marka masaa'ilka camalka camaliga xisaabiga ee adag inaan ku geliyo dooni maayo ninkii faahfaahinteeda raba insha allah ilaah duuna gaarsiiyo miraajkan ugu tegi doonaa oon isaab xisaabtami doonaayo fartaa iyo labada farood ilaa baa ka imaan dhihi doonaa laakiin waxaan rabinaa irahda waxaa weeye saddex ku soo uruuri في موقف الم- في موضع الاختصار mid waxaa la yidhaahdaa mu- muctaada midna waxaa la yidhaahdaa mumayiza midna waxaa la yidhaahdaa mutaxayira muctaado gabadh caado lahaan jirtay oo xayl ku dhici jiray kana gu'i jiray xilliguu ku dhici jiray iyo xilliguu ka gu'i jirayna xasuusan haddana dhiiggii xarka goostay oo kala gu'i waayey gabadha dhiiggii kala gu'i waay oo wuu xarka goostay waa iska socdaa laakiin xilligan dambuu ku bilowday ee waagii hore sida caadigay caado ugu dhici jirtay wana gu'i jirtay mana halmaamine caadadeedii bilow iyo dhammaad way xifdisan tahay gabadhaa muctaada la yidhahdaa gabadh caado leh xaafidatan licaadatihaa caadadeedin xifdisan caadadeedii bay raacay saas darteed buu nabigu gabdhaha wuxuu ku yidhi fataxayadii qadra alayaami alatii kunti taxidiina intii maalmihii caadadu kugu dhici jirtay caado ka dhigo gabadha caadadeedii caaday lahayd wayna garanaysaa iyadii baa la raaciyey ta labaadna waa mumayiza gabadhani dhiiggay kala garanaysaa oo dhiigga madow iyo kii guduudnaa wixiibaa u kala soocan mumayiza kala socday dhiiggii taana dhiiggaa lagu xukumiyo ku yimi xadiidkaa ina dama alxaydi damun aswadu yucrafu waxba ku kala saari kartaa midna waa midaan labadaba haynin labadaba intaadan gaarin hal mas'alaa ka soo baxday muctaada iyo mumayizo ida jama idaa ida ijtamacat alcaadatu watamyiizu caadadeediina way taqaanaa dhiiggiina way kala garanaysaa keebaa la raacin qowlaani asaxuhumaa in la raaciyo caadadeedii ah waxa soo haray waa gabar dhiiggiina ma kala garanayso caadana ma xasuusato ama maba lahayn oo markuu ku bilowday dhiigguba kala joogsan waa caado ma lahayn laa mumayiza walaa muctaada labay noqon kartaa mubtadaana way noqon kartaa mid hadda cusub oo dhiigguba ku bilowday waxay noqon kartaa mid dhiiggiiba iyo caadadiiba isaga dhaxyaaceenna waa noqon kartaa mutaxayira way ku wareertay baa la yidhi gabadhaas see la yeeli xadiidkii xamna binti jaxshin weeye fataxayadii fii cilmi illaahi sittata ayaamin aw sabcata ayaamin dheh intaa daahiru nasiga fuqahada haday ku ekaan lahaayeen hawshu way iska sahlanaan lahayd laakiin markii tafaasiil aan daliil lahayn la galay baa xarigu rag badan u go-ay oo xaggaadi iyo xagga aadi iyo kutubtii kala duwaneed aqwaal kala duwan culimmada yeesheen lam yanxasil akaru waqti uhri ama aqaluhu fa nisfu shahri lam yanxasir ma koobna akaru waqti uhri intay gabadhu daahir noqonaysee ugu badani tiro go-an ma laha waayo gabadhu sanad laba saddex inayna xaadin baaba laga yaaba ama caadaba ayna ku dhicin way dhici kartaa oo muddo dheer aynan caadaba helin saa darteed duhrigana aqaluhu baa la xadiday oo shan iyo toban weeye inta ugu yar ama aqaluhu inta ugu yari fa nisfu shahrin bil nuskeed weeye shan iyo toban sooma ciladuna isaga iyo xaydkii loo qaybiyen horey usoo ishaarnay bay ahayd uma aqalu lxamli sittu ashhuri wa arbacu lacwaami aqsa lakhari masaladan waxay la xiriirtaa maadaama nifaas laga soo hadlay iyo xayd halkan wuxuu duhrigiina laga hadlay baa xamligii nifaaska keenayay imisaa ugu yar imisaa ugu badan imisaa haaliba saddexdaa masalana laga hadlay uma aqalu lxamli ur waxa ugu yari sittu ashhurin lix bilood weeye waxay yidhahdeen laba aayadood baa marka laysu keenay bay lix bilood ka soo dhexbaxday ilaahay wuxuu mar ururiyey ilmaha intuu caloosha ku jiro iyo inta la nuujinayo wa xamluhu wa fisaaluhu halaaثuuna shahran soddon bilood waa imisa sano waa laba sano iyo bare laba sano iyo lix bilood wey inta uu caloosha ku jiray iyo inta uu nuugayo dhan waxay isku tahay soddon bilood aayad kalea waxay sheegtay gaar u saartay inta ilmuhu uu nuugayo inay laba sano tahay wa fisaaluhu fii caamayni an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir wuxuu kaga guraa naaska oo kaga go-a laba jir xadiidna waa kii ahaa laa ridaaca ilaa maa kaana fi lxawlayni ilaa maa fataqa alamcaa wa kaana fi lxawlayn labada sano gudahooda laba sano ilmuhu nuujinta xaqu leeyahay wاlwaalidaatu yurdicna أwlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima radaacat haddaba waxabluhu wafsaaluhu intuu nuugmada kaga go-ayo laba sano marka laga gooyo soddonkii bilood imisaa soo hartay imisaa soo hartay lix bilood baa soo hartay uma aqalu lxamli inta ugu yari sittu ashhurin lix bilood wey marka ta halkaasaa laga keenay wa arbacu lacwaami afar sanana aqsa alakari inta ugu badnaan ugu fog weeye gabadhu imisay ugu badnaan caloosha ilmo ku wadi kartaa waxay yidhaahdeen afar sano baa ugu badan intuu ilmaha caloosha ku jiro waxay cuskadeen aar imaamu maalik ka sugan oo uu leeyahay markii aqsa alxamli la weydiiyey haadihi jaaratuna imra'atu muxamed ibni cajlaana imra'atu sidqin wa zawjuhaa rajulu sidqin waatan deriska iyagu gabadhan uu ninkii culimmada ahaa ee maxamed bin cajlaan qabay iyadana khayr iyo run baan ku naqaan odaygeedana iyo khayr iyo nin baan ku naqaanaa labiyo toban sano bay saddex ilmood caloosha ku waday oo mid walbaba afar ku waday markaasay riwaayada qaarkood sii intaa waa inta imaam maalik riwaayada qaarkood baa sii faahfaahiyo waxay maxamed ibni cajlaan isagoo ilka dhacsaday oo ilkihii usoo baxeen buu dhashay ahli cajlaan baaba la yidhaahdaaba caruurtoodu saasayba ahaayeenba afar sanay caloosha ku wadi kartaa bay leeyihiin ilmuhu afar sana caloosha waa ku dhei karaa soomaalidana ilmaha sidaasa waay maxay u taqaanaa qubad soo maha maxaa la ihahda maxaa tiri marka magacyo badan baa u taqaanaane nin walow loo kalkilla adeegay marka waxay ka dambeeyey marka ilmaha sidaas ah adibada hadda maanta baaxisiintoodu inta ugu badan waxay leeyihiin diraasada dhowroon akriyey sanad bay leeyihiin sanad baa u badan kuwa waxay leeyihiin xanuun islaan haye iyo intifaaq batni caloolyo buuratay iyo hawi iyo baa laga yaabaa ur inay moodeene adibadu badankood hadda iyagu waxay leeyihiin baaxisiintooda intaan ka akriyey sanad baa ugu badan kaasaynu ictimaaday shee cabdilkariim zaydaan kitaabkiisa almufasal fi axkaami almarati walbeyti lmuslim markuu mas'aladaa ka hadlayey aqwaasha madaahibtana uu soo ururiye baaxisiinta loo diray saas yihahdeen buu leeyahay afar sano bay ugu badnaan caloosha ku wadi kartaa masalada khilaafkaasi samaruu leeyahay waxaana samaradiisa in badan ay muuqataa masaa'ilu nasab marka la joogo ilmahan yaa dhalay nin iyo haween baa kala tegey iyadoon guursanin bay laba sano kadib ilmo dhashay waxay tiri ilmahan calooshuu ku harayoo ninkii hebelaha ilmihiisii weeye hal yuqbal ama isagii baa ilmo dhashay islaantii oo nin kala guursaday sanad kadib ilmahay dhashay iyo laba sano buu ku qabsadoo ilmahaygii oo caloosha ku jira uu caloosha jiifay buu ahaa buu yidhi maxaa la xukumi dacwadaa ma la maqlayayo ma la dhegaysanayaa in fi lmadhabi nacam waayo uurkii akaru xamli arbaca sanawaatin buu noqon karaa islaamtiina ilmihii nasabkiisu wuu sugnaanayaa hadduusan ninkii nafiyi diida uusan la imanin hadduu la yimaadana baabulicaan bay gelaysaa masaa'ilkaa waxay ku xiran yihiin iyo ilmaha ihbaatu nasabku masaladan intee in badan bay ilmaha wadi kartaa masalada saddexaadi wa ulusu caamin casanad ulukii oo afar bilooda saddex meelood meel gaayatu tasawuri inta ugu badanee ilmuhu ku sawirma wey ilmaha aadamanimo iyo khilqa aadamiya iyo suuradii caloosha intuu ku jiro wuxuu ku yeeshaay ilaa saddex ilaa afar bilood weeye boqol iyo labaatan beri oo axadeed waa riwaayaadka ibnu mascuud qeyb ka mida wey laakiin riwaayaadku waxay tilmaameen haddii imaamu muslim riwaayo uu werinaya waxay tilmaamaysaa hadduu arbaciinka koowaad dhammaado ilmuhuna arbaciinka labaad galo riwaayadka qaarkoodna afartanka saddexaad uu galo oo siddeetan beri uu gaaro inuu khalqigii iyo suuradii yeelanayo walidaalika xadiidka ibn mascuud riwaayada imaam muslim fi saxiix ku wariya waxay leedahay idaa mara binudfati hintaani wa arbacuuna yowman wa leylatan ama hintaani wa arbacuuna leylatan afartan iyo laba habeen hadday dhaafto bacaa allaahu ilayhaa malakan fasawarahaa malag buu usoo diri oo markaasuu sawiri wakhalaqa samcahaa wa basarahaa indhi maqalkii iyo araggiina waa loo samayn wa jildahaa wa laxmahaa haraggii iyo saadii iyo hilibkiina waa la samayn wa cidaamahaa lafihi uma qaala yaa rabbi adakarun am unsaa ma dhadig baa mise waa labood fayaqdii rabuka maa shaaa wayaktubu lmalak ilahay wuxuu doon u xukume malagana waa qoray ilaa akhiri xadiid xadiidkan wuxuu tilmaamay afar boqol iyo labaatan beri ka hor inuu taswiirta iyo suuradu imanayso ilahay qur-aanka uu ku tilmaamay wahuwa aladii yusawirukum fi larxaami kayfa yashaau suuradaana wayna yaraanaysaa inta hidi ilmuhu yar yahay markasta uu soo weynaadana xubnaha la weynaa weynaanayay kamid noqonaysaa xilligaa malaga haddii la gaaro qaybkii mulaqa ahaa wuu ka baxay haddii khalqigii qeyb kamida ay ogaadeenna inta kale qeyb maxjuub ka oho wayaclamu maa fi larxaamidii khaaska rabbi u ahayd uu ka gudbay sababtoo wasfiga mulaqe wayaclamu maa fi larxaamida waxaa khasisay oo qayday aayaddii kale ahayd maa takiidu larxaamu wamaa tasdaadu wakulu shayin cindahu bimiqdaar raximku marka ay nuqsaanta iyo ziyaadada raximka jidaaruraxim uu ku samaynayaa biyahani waa inta ay nudfada yihiin walidaalika daahirka xadiidka ibn mascuud ee muslim arbaciina yowma nudfatan buu ahaan waa ku jiraa muddadii wamaa takiidu larxaamu wamaa tasdaadu intaa wixii ka dambeeya malag haddii loo soo dirayo suurada haddii waxyaaba lagu eegeego combyuter combyuter la saaro waa wiil iyo astaan wiil iyo astaan gabar baa muuqan lagu yihahda qiyaas weeye xaqiiqo maaha waa dhici kartaa in la qiyaaso yaqiin looma ogaan kara laakiin maalin dhaweyta waxaan la fadhiyey ila joogay nin ragga qaarkii ay yaqaanaana sheekh cumar khatiib la yihahdo waxaa u dhashay gabadhii saddexaad waa da-dii saddexaadee ilaa yowmeyn ka hor dhalashadii laba maalmood ka hor ay dhakhaatiirtu lahayeen waa la hubaa waa wiil saddexdana gabdhay noqdeen haddaba ilmihii sii yaraa ma aha laba maalmood ka hor dhalashadii waa wiil baa lalahaa kii koobaad kii labaad kii saddexaad baa usbuucii hadda isbuuc hadda usbuuc laba usbuuc ka hor buu dhashay waxuu iga sheekeynayey nimanka dhakhaatiirtii astaamiya wax tibihaan iyo tacliin ahaan loo baray buu meesha humaagoodiyo muuqaal ka eeg eegi waxbaa isyartusba kakabu dhihi marar badanna inuu asiibo waa laga yaabaa laakiin yaqiin hubaal maaha dadka mushkilad baa haysata marka dhakhtarkii waxaa lagu leeyay gaaraanti innagana ma haysatee dadka westareenka ku nool galbeedka mushkilad baa haysata ilmuhu intuusan dhalanin magaciisa inaad geyso wey hooyadii markay gelaysa meesha isbitaalka lagaga dhalinayaa magacii waa inaad sii geysaan laba ilmihii waxaa lagu leeyahy hooyada hadday isbitaal ku dhalayso dharkii loo xiri lahaa waa inaad sii gadaa wiilashiiyo gabdhuhuna isku dhar maaha marka maxaad sii gadin wiil baa usii dhargadaa ma gabadh baa usii dhargadaa magacaad geynaysa ma wiilba ma wax gabadh baad geysa runtii mushkilad baa ka qabsata kuwo badan baa intay yaqiin moodaan baa wixii loo sheegay bay u dhargataan iyagoo wiil u dhargatay ay gabadh noqotaa iyagoo gabadh u dhargaday bay wiil ku noqotaa qadiyadda muhimka inaad ogaataan waxaa weye qeybkii mulaqa aha ka baxdo laakiin waxaan dhakhaatiirtu sheegaan altrasom baa la saaray iyo combyuter baa lagu fiiriyey iyo wax hubaal iyo xaqiiqaa maaha marar badan baan goobjoog ka ah wixii la sheegayay waxaan ahayn oo dhashay ani laftayda ay soo martay waa ilmuhu waa jinsiga intii la yidhi mid kale inuu dhashay marka waxaan yaqiin ma jireen aad ninba wuxuu lahaa islaantiisi waa wiil si loo lahaa bay gabadh dhashay markay dhashay waxoogay soo miirisatay bay tii waa maxay ilmuhu ka sami waa gabadh ambrifaol bay tii wax la rumaysan karaa oo maaha ma rumaysan kari ilahi gabadh buu ka dhigay adigu wiil ka dhig qisada waxay xasuusisay gabadh islaantii ayaan baan ka dhaadhicin weyne kolba ku noqon buu yii oo idhihi yii ma ma dhici karto way ii sheegeen aniga ma dhici karto kolo magacaabi maayo laakiin rag baa joogo garan islaam uraa wadaad awliyanimo sheegta baa la yidhi sheekho wiil baan rabnaa kanaa wiil ah buui insha allah kanaa wiil noqon insha allah inuu ku daran garan maayo islaantii gabarh bay dhashay waa loo yidhi sheekhu waxaa la yidhi ilmihii gabarh buu noqday ma jirta buui waa wiile idinkaa mooday daaye hooyadeeda de wixiiba intay iska rumaysatay baysarwaal iyo dabagaam intay u xirtay wiilasha banooniga la ciyaari jirtay kolo waxaa ku ogaya masaajidka gudihiisa ragga isku xaafadda ayaa baa jooga hadi gabadhi ilaa dhowr iyo toban intay gaadhay toban ka dhaaftay gabadhnimadeedu soo baxday wiilashun baa lagu dhex cayrinayay markii dambe maxay noqotay de meeshay wiilasha dhex hordaysay miyay joogi kartaa gabadhiiyo dee gabadhnimadeed in la aqbalo meeshiina laga masaafuriyo meel kale la geeyo meel kale la geeyo bay noqotay marka sidii oo kale qisadaasaan xasuustayo aan maqlay dhowr iyo siddeetankii iiga sheekeeyey dadkii xaafadda goobjooga ada reerka yaqiinay dhowr iyo sideet sideetan iyo toddobadii miya baa liiga sheekeeyey taasaan soo xasuustay markaan ninkan maqla ku noqnoqonaysa islaanta rumaysana marka wax yaqiina ma jira wax laga naarado wagaalibu lkaamili urka kaamilka inta badani tiscu ashurin sagaal bilood wey tahayde waxaan unayn tajribadaa tustayo sagaal bilood buu ku dhashay waa iska caadi bilxadai salaata maca taawufi xarim walilbaaliga xamla masxafi ilaa aakhirihi shantan beyday soo socota wuxuu kaga hadlayaa munaadimku mualifku raxima allahu tacaala qofka muxdidkii aan weyse qabin iyo qofka qabays waajiba lagu leeyahay janaabo qaba ama gabadha caadada iyo nifaaska qabta waxyaabaha xaaraamta ka ah buu halkan ku tirinayaa wax daliil casaxay leh iyo waxaan lahayn intaba saynu arki doono wuxuu yidhi bilxadati salaata maca taawufin xarim xarim waxaad xaaraantinimaysaa bilxadai bisababi lxadai weyse la-aan darteed qofkuusan weyse qabin asalaata ka xaaraantinimee maca taawufin lagu daray kacbadoo la tawaafo walilbaaliqi qaangaarhkana xamla lmusxafi musxaf inuu xambaaro iyo wamasahu inuu taabto qofka xadadka qabaay afar baa xaraamkaa buu yidhi marka koowaad salaad ma tukan karoo looma ogola laa yaqbalu allahu salaata man axdata xataa yatawadaa ilaa weysaysto waa xadiidkii bukhaari iyo keyrkii abu hureyre ka wariyeene nabiga ka sugnaa sala allahu alayh waalih wasalam qofkaan weyse qabin ama tii asalkaayd ha noqoto ama tii faracahayd ha noqoto faaqidu tahuureynna aan ahayn oo masale ijmaaca inuusan salaad tukan karin waan loo ogolayn amaa tawaafku waa xadiid ibni cabaas laga wariyey oo nabigu calayh isalaatu wasalaam uu leeyahay atawaafu bilbeyti salaatun ilaa ana allaha abaaxa fiihi nutqa ama alkalaama laba riwaayo ilaahay baa hadalka baneeyeye waa salaad salaadiiba waxay yidhaahdeen awjuhda shabaha salaadada salaada maadaama tahaara ay shardi ahayd xadiidka tahaara laga fahmayaa waana qowlka jamhuur fuqahaai raxmat ullaahi calayhim shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanaabilada iyo rag lamida ay isla qabaan min xayu ljumla labadaba waa ka xaaraan buu leeyahay oo looma ogola waxaa kaloon loo ogolayn qofka baaliqee qaangaarka sabiga waa loo ogol yahay musxafka inuu taabto iyo inuu xambaara midna waxay yidhahdeen asalka nahyigu wuxuu ku soo arooray taabashadii oo wuxuu ahaabay yidhaahdeen laa yamasuhu ila almutaharuuna dadaan daahir ahayn qur-aankaa ma taabtaan xadiidkii camri bni xasmi ee mursalka ahaana waa ku ahaa laa yamasu lqur'aana ilaa taahirun qof aan daahir ahayn taaban maayo labadaasay u cuskadeen inuusan musxafka taaban karin qof aan weyse qabin oo masul musxafka wey xamligu waxay yidhaahdeen masun wa ziyaadatu wey taabasho iyo weliba qaadis wey taabashada waxaa looga jeedaa gacanta xataa ma taabsiin kartid waraaqdiisana ma taaban kartid laakiin qur-aanka waad akriyi kartaa xadas aada weyse la-aan tahay qur-aan waa akriyi kartaa ama waad xafidsantahe kor ka akri ama kitaabku ha kuu kala baxsanaado ama qofka oo qof ha kuu gedgediyo oo waxaad tiraahdaa wiil ma tasoo fariisa abo rog warqadda oo dareeri marka dhammaatana warqadda kalena rogdhe ama qalbu safxati bilcuudi qori yar intaad qaadato warqadda saa ugu gedi oo saa ugu saa ugu wareeji calaa khilaafin iyagu ka jira tafaasiisha qaarkeed calaa kulli xaal qofka baaligaa musxafka taabashadiisa haddaan loo ogolayn waxay yidhaahdeen inuu xambaaro oo qaado oo garab gashadiyana min baabi awlaa kaba sii daranba halkaasi mareen intaas wuxuu kaga kaabsgaabsaday maa yaxrumu bilxadai اlasqari wayse la-aanta waxa xaaraamta ku noqda laakiin janaabadii iyo xadadkii akbarka ahaa ee xaydkii iyo nifaaska ay ka midka ahaayeen iyagana maxaa xaraam ku ah qayb kalaatana afartan horta afar dheh wa maca dilarbacati afartan waxaa la jira oo xaraam ah ay waxarim xaaraantinimee maca dilarbacati afartan oo lagu daray liljunubi qofkii jinaabada qabay iqtiraa'a bacdi aayatin aayad xataa wax kamida inuu akriyo qasdan qasdi qur-aan ula jeediyo ugu talagal qur-aan ahaan inuu u niyoodo oo u akriye ka xaaraantinimee wuxuu ku leeyahay qofka jinaabada qaba qur-aanka ma akriyi karo walaa aayad nuskeedna ma akriyi karo bal waxay yidhahdeen walaa xarfan min xuruufi lqur'aani ma akriyi karo isagoo qasadka qiraa'adu ay qur-aan inuu akriyo tahay amaa taxriimka asalkiisu waxaa loo cuskaday oo loo dariishaday bay yidhaahdeen nabigeena aka laga wariyay alai slam laba xadiid xadiid ibni cumar iyo xadiid caliy bn abi aalib wa xadiidu caliyin axsanuhumaa kaasaa ugu ron nabigu calayi salaam waa nala fadhiisan jiray waa nala curi jiray wa kaana yaqra'u lqur'aana wa kaana laa yaxjubuhu aw yaxjuzuhu can lqur'aani shayun siwa laysa aljanaaba waxaan janaabo ahayn oo ka celin jiray qur-aanka inuu aqriyo ma laha xadiidka ibni cumarna wuxuu leeyahay isagu laa laa yaqra'u ljunuubu wala alxaa'idu shaya min alqur'aani wax badan ma aqriyi karaan xadiidkaas uu warinayo cali bn abi aalib laga warinayo baa imaamu lbagawi fii sharxi sunna markuu ku wariyo wuxuu leeyahay isnaadkiisu saxiix weeye walaysa kadalika sidaana ma aha sanadkiisa waxaa ku jira ninka camr bn mura sheekiisa ee cabdilaahi bni salima la yihaahdo bikasri laami cabdilaahi bni salima oo akhirkiisii markuu waayeelay waxoogay isku deerdarmaday xadiidkana aan la ogeyn goorta u wariyey ma intuu fayoobaabay ahayd mise intuu isku yaraa dhexyaacay bay ahayd qismiga noocaasa ah waa qeybaha uu tarjamada ugu sameeyey ibnulkayaal kitaabkiisa alkawaakib nayiraat fii man ikhtalata min almuxadisiina asiqaat ee taxqiiqa ninka qiimaha badan uu ku sameeyey uu mutarjamiinteeda ku habboon yahay inuu ka mid noqdo ma huwa inuu ku jiro wixii bacda alikhtilaata la aqbali maayo wixii la kala garan waayana waa daciif rag badan baana axaadiistooda leyt ibni sulaym iyo cabdilaahi ibni lahyaca iyo yaziid ibni abi ziyaad iyo adraab badan oo sidaas oo kaleeta axaadiistooda oo badan sababka oo badan axaadiistooda kamida sababka loo tuuray qaarkoodna la wada tuuray axaadiistoodii markii la kala garan waayey marka axaadiistaasi ma asixin laakiin iyagu waxay leeyihiin axaadiistaasi waxay khasisaysaa xadiidkii caaishe ahaa kaana yadkuru llaha calaa kulli axyaanihi wakti kastaba ilaahay waa xusi jiray dikrigana qur-aankii baa ka mid a amaa lafdiga qasdan niye ahaan ku talagal qur-aan ahaan loo aqriyo waa qeyd aada muhim u ah fi fiqhi fi madhab shaafici oo waxay ka saarayaan qur-aanka bisinkii waa qur-aanku ka mid yahay laakiin haddaadan qur-aan ahaan u aqriyeynin id weysaysanayso weyse aada isaga seexanayso ama aada musqul iyo suuliintaad gelaysa bismi illaahi tiraahdo amaad wax cunaysood wax cabbayso bisinkaa aada dikri ahaantaa u akrisatay dhib ma laha yidhahdeen laakiin niyada qur-aan ahaana dhina dikri niyo qur-aanka laftiisa qaybo ka mida ba aayatulkursiga iyo marka la seexanayaa la akristaa marka la seexanaya mucawadataynka iyo ikhlaaska la akriyaa waxaa sunnaha in la aqriyo aayaadka ugu dambeeya suuratulbaqara labada aayadood kafataahu nabiga uu yidhi waxaa sunnaha in la aqriyo suuratlkaafiruun falyakun aakhira maa yaqra' waxaad aqrida kaugu dambaysa ha noqda la yidhi habeenkii haddaad soo kacdo aayaadka alimran alicimraan ugu dambeeya ina fii khalqi samaawaati waa wanaagsan inaad aqrido aayaadkaa maxaa la yeeli baa la yidhi marka waxay dhaheen wuu aqrii oo way banaan tahay biniyati dikri baad ku akrii laakiin biniyati qur'aani kuma akriyeysa oo qasdan saasay ugu dareen meesha saas darteed iqtiraa'a bacdi aayatin aayad qeyb kamida inuu akriya lama ogola qasdan qur'aan ahaan isagoo ula jeeda laakiin dikriaan hadduu ula jeeda dhib mala bay leeyihin walubsu lubsa masjidin masjidka inuu ku nagaado o iska dhex joogo limuslimin qofka muslimkaa looma ogola qof muslim ah oo junub qaba masaajid ma dhex joogi kara yidhaahdeen waxay yidhahdeen aayad iyo xadiid baan haysanaa amaa aayaddu fa qowluhu tacaalaa walaa junuban ilaa caabirii sabiilin xataa takhtasiluu idinkoo jinaabooyin qabana hajoogina inaad dhex martaan ood socod ku dhex martaan maahane ilaa aada soo qabaysataan allubsu fi lmasjidi inaan la ogolayn baa halkaa laga gartay bay yidhahdeen walidaalika waxay ku cileeyeen nabigu albaabadii dadkii muslimiinta ee masaajidka ku xeeraa ee masaajidka kusoo wada jeeday waa kii yidhi dhammaan albaabadooda iga xidha ilaa baabaman abibakr albaabkiisa maahane jinaabada lala dhex maraya ee lala dhex fadhiisa inuu nabigu diiday bay yidhahdeen xadiidna waxay dhahan caaisha waxaa laga wariyey abu daawuud iyo keyrkii ibn alqataanna waa xasan uu yihi inuu yihi laa uxilu lmasjida lixaa'idin walaa junubin masaajidka gabadh caado qabtiiyo qof janaabo qaba midna uma ogoli xadiidkuna waa daciif oo ma sugna culamada qaybta diidana waa la dhex joogi karaanana waxay leeyihiin ahlu sufaba deganaaba masaajidkadheganaa shaaficiyada laakiin waxay dad ka qabaan sufadu meeshay deganaayeen masaajidka ma tirsanayn bay leeyihin dabcan haddaad masaajidka nabiga hadda tagtaan sufadu meeshay deganaayeen gaar bay u calaamadaysan tahay ninkaan aqoone laakiin ma garta haddaad qabru nabowi qabriga nabiga haddii aad tagtaan qeybta dhinaca qiblada maaha dhinaca kale dhabarkiisa ah meel kor yar dhisanoo dad yar cumaamada ama cagaaran ama cadwada qaboo meeshaa farfadhi oon safka hore aadayni haddaad tagtaan aragtaan kana yar duwan oo gadaashoodao dhismaheediiyo ka yar duwan yahay halkaasaa sufadii ahaan jirtay qola hadda sufadii inay ku biiraan rabo halkii farfadhiya weli oo masaajidka safka hore iyo rawdana aan gelaynino halkaasuu sufadii barakaysanaya fadli kusoo aroorayna ma jiro wa bilmaxiidi wanifaasi xarimi asibta maca tamatucin biru'yatin axaadkiiyo nifaasku janaabada waxbay la dheeriyihiin iyagana waxarim xarim asibta lixdia lasoo sheegay afartii hore iyo qur-aanka akhriskiisiiyo lubsu fi lmasjidi bilxaydi xaydi iyo wanifaasi ku xaaraantinimee waxaata ku dartaa afar kale afar kale ku dar kow maca tamatucin iyadoo ku raaxaysina la xaaraantinimaynayo lagu darayo biru'yatin aragti kowdhe iyo walamsi taabasho bayna suratin wa rukbatin xudun iyo lowyaha inta udhaxaysa agtoodana lama mari karo lamana arki karo indhaha xataa laguma fiirin kara yihahdeen gabadhu intay caadada qabto ama ay umusha ku jirto ninkeeda maxaa uga banaan saddex qaybood weeye mas'aladu wax ijmaac itifaaqa inuusan banaanayn oo xiriirkii gooreed iyo galmadii ah wax itifaaqana inay banaan tahay oo wixii lowyaha ka hooseeya xuduntana ka sareeya ah wax la isku hayo oo xudunta iyo lowyaha inta udhaxaysaa masalada xudunta iyo lowyaha istimtaaca udhaxeeya gabadha caadada qabtaay laba mas'ala la xiriirta mas'alana ma arki kartaay oo ma fiirin kartaa wey mas'alana ma u dhowaan kartaay oo ma taaban kartaa wey halkan wuxuu yihi naadimku labadaba lama ogola waana sida uu imaamu nawowi rajaxayo fii matni اlminhaaji laakiin waxaa khilaafsan madhabka uu rajaxay fi majmuuci sharxi اlmuhadabi oo uu leeyahay aragtidu xaaraan maaha muqaririintii madhabka mutaahiriinta ahana hay way isku yar khilaafeen oo waa isku qabqabteen haddaba wuxuu ku leeyahay inaad feegto atamatucu biru'yati waannadari waa xaaraam ma banaana bayna surati warukbati kow walamsina ma banaana maxaa loo daliishaday waxay dhaheen cindanaa aayatu wa xadiiun ama alaayatu faqowluhu tacaala yasaluunaka can ilmaxiidi qul huwa adan factazilu nnisaaa fi lmaxiidi cumuumu lictizaal baa la isamray sawaaun kaana lamsan aw nadaran wixii inta kale ahna daliil baa soo reebay intana baqiyat fii dalaalati alaayati kowdhe xadiidna waan haysanaa oo cabdillaahi bni sacad nin la yidhaahdo xadiidkiisaa wuxuu leeya rasuulka ilaahayow waxaan idhi xadiidkii rasuulka ilaahayow waxaan idhi maa yaxilu lirajuli min zawjatihi wahiya xaa'idu qofka hawixaaskiisa maxaa uga banaan hadday caado qabto markaasuu nebigu wuxuu yihi laka maa fowqa alizaari inta hoosguntiga la guntado wixii ka sarreeyaad leedahay hoosguntiguna meelo badan baa marka la ilaaqo maa bayna surati wa rukbati baa loo yaqaanaa daliilkaasna haysanaa bay leedahay waxaa lihi xadiidkii caaisha fii saxiixi muslim soo ma ahayn nabiga in la weydiiyey maxaa noo banaan haweenka yaga iyo caado qaba ou yihi isnacuu kulla shayin ila nikaax wax kasta sameeya wixii aan galma ahayn sameeya soo xadiidkaasee dhahaysaan waxay dhahay isnacuu kulla shayin waa siiqatu cumuum laka maa fowqa alizaari baa ka khaasan tanaa cumuumka khasisaysa halkaasay fuqahada shaaficiyadu mareen anu qowlka wejkiisa inaan kuu tilmaamada kaliga taqaanin inta kale tarjiixadaan kuu daayey ilaa goorma laakiin ilaa goormaan intaan la agmari karin ilaa iqtisaalin ilaa ay ka qabaysato aw badiilin ama bedelkii tahaaradee tayamumka ahaa ay la timaado haddaan qabays faradkeedu ahayn ilaa ay ka qabaysato hadday biyoay ku qabaysato weydana tayamumkii ay kala timaado waxaa u daliila qowluhu tacaala factazilu nisaaa fi lmaxiidi walaa taqrabuuhunna ha u dhowaanina xataa yahurna inay daahir noqdaanoo caadadii ka goodo faidaa taaharna hadday tahaaro qaataan oy ka qabaystaan ama ka gebagabaystaani faatuuhunna min xayu markaasaa la ogolaaday isku fakashadii iyo xiriirkii markaasaa la ogolaaday laakiin xataa faidaa taaharna ilaa la helo lama ogola halkaasaan ka qaadanay bay yidhahdeen waxaa kaloo reeban asawmu baa reeban waalaaqu baa reeban xataa yanqaica alxaydu xaydkii ilaa uu ka go-o laakiin xataa tataahara maaha masaladan xaydka soomka iyo alaaqu waa xaraam lilxaaidi wanufasaai amaa soomku xadiidkii caaisha iyo camro waad garanaysaani maa baalu lxaaidi taqdi siyaama walaa taqdi salaata soonkiinayna soomin baad ka garatay waxay tihi kunaa nu'maru biqadaai asawmi walaa nu'maru biqadaai asalaati waxayna ku tihi axaruuriyatun anti ama meeshii dhibka badnayde xaruuro ahayd baad nooga timid mas'alada labaadi waa alaaqa alaaqana aayad iyo xadiid baa tilmaamay ilaahay haweenka marka la furaya wuxuu yidhi faطalliquuhunna licidatihinna waktiga ciddadooda ku fura say ciddadu ugu dheeraanin waktiga ciddadeeduna waa laba ama iyado waa asalkeedu waxaa weeye haddayna uuriya wax lahayn iyadoo daahira oo aan la taabanin in la furo nabiga xilligiisii cabdillaahi bni cumar baa xaaskiisii furay xaaskiisii wuu furay caadayna qabtay nabigaa loo sheegay nabigu wuxuu yihi raajichaa soo celi kadib ha hayso kadib ka ha daahir noqoto kadib caado ha ku noqoto kadib ha daahir noqoto marka haddaad rabto fur haddii kalena daah saa darteed alaaqaas ma dhacayaa baabu alaaq baan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala intaas baan caawa ku daynaynaa kitaabu ahaara ku dhammaaday insha allahu tacaala habeenka sabtida soo socotaay kitaabkaa lagu soo talagalay su-aalihiisii laba boqol iyo dhowr iyo tobanka lix iyo tobanka beyt ama dhowr iyo shan iyo tobankaa bay intay noqotaba raggii liiskiisina waa hayaa nin carara iyo nin joogabay horey ha lasoo fadhiistaa lasoo diyaargaro halkaasaan ku daynaynaa subxaanaka allah bixamdiga ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk